aqoonsweydaarsi ku saabsanaa dib u heshiisiinta iyo ka shaqeynta dowlad wanaaga oo lagu soo gabagabeeyey magaalada gaalkacyo ayaa loo qabtay dhalinyarada gobolka mudug ee puntland iyo galmudug si bulshada gobolkaasi nabad waarta ugu wada noolaadaan gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo ayaa kamid ahayd meelaha ay sida weyn u saameeyeen dagaaladii sokeeyey muddadii uu dalku burbursanaa taasooy bulshadu hadda kasoo kabanayaan ugu horeyn qaar ka mid ah dhalinyaradii loo qabtay tababarka kaasoo xooga lagu saaray dib u heshiisiinta iyo dowlad wanaaga ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay ka faa'iidaysteen tababarka iyo muhiimadda uu leeyahay raxiim magacayga waa xabse maxamed xasan ka tirsan dallada dhalinyarada gobolka mudug ee dud mudug kana mid ah waxa maxay ahayd wasaaradda caafimaadka horta wax badan baan ka faa'iidnay oo moogta cilmigu haba yaraada ha weynaado waa waxa moogta qofku u baahan yahay inuu siyaadsado wax badan baan ka faa'iidnay haddaan nahay ka dhalinyaro ahaan khilaafyadii de gobolkeen saad ogteen khilaafyadu joogtay ku noqdeen anagu qeyb weyn baan ka nahay haddaan nahay dhalinyaradii in maarata khilaafaadka qeyb aan ka noqono cilmi badanna waa ka siyaad magacaygu waa garaad axmed xooble waxaan ka mid ahay dhalinyarada ee ka faa'iidaysanaysay traininkan oo looga hadlayay maaragtay soomaaliya loo dhan yahay oo maaragtay sidoo kalena xoogga lagu saarayey dowlad dhiska iyo dib heshiisiinta xoogga lagu saarayey laba maalin buu traininkan noo socday labada maalin maalin waxaa lagu qabanayey gaalkacyo puntland maalinna waxaa lagu qabanayey gaalkacyo galmudug labada maalin waxaa la isweydaarsaday konton dhalinyaraa buu udhexeeyey waxaa la isweydaarsaday aqoon isweydaarsi baa la isweydaarsaday la xidhiidha dowlad dhiska iyo maaragtay nabadda soomaaliya loo dhan yahay brogramkan waxaa si fiican xoogga loogu saarayey isdhexgalka dhalinyarada in dhalinyaradu abuuraan fikrado wax ko-ool ah oo la xidhiiro nabad dhiska iyo dowlad wanaagga waxaa ka soo baxay wax weyn baa ka soo baxay waxaan isbaranay dhalinyaro badan oo ka kala yimid gaalkacyo dhinacyadeeda waxaa la soo saaray qodobo muhiima waxaan ka faa'iidnay wax ku-ool la xidhiiro dowlad dhiska iyo iyo nabadda sida khilaafaadka loo xaliyo sida ay dhalinyaradu u wajihi karaan meelaha maaragta colaaduhu ka jiraan dhanka kale cabdi casiis cabdulaahi shir oo ka mid ahaa khubaradii bixinayay tababarka ayaa faahfaahiyey waxyaabaha lagu bartay tababarka iyo ujeedkiisa barnaamijkan taageeridda iyo dib heshiisiinta state building and reconciliation support program soomaaliya maxaana loo dhan yahay inclusive soomaaliya waxaa loogu talagalay in lagu xoojiyo nabadda gobolka gobolka mudug dib heshiisiinta wada noolaanshaha qabaa'ilka walaalaha ah abiya isir wadaagga ah ee ku wada nool gobolka mudug ujeedka ugu weyn maanta seminaarkan aan u qabanayno waxaa weeye in la helo soomaaliya nabad ah gaar ahaan gobolka mudug oo soomaaliya ka tirsan oo nabad ah xasiloon wadajir ku nool bulsho isku xiran dhinac walba haddii ahaan lahayd dhinaca ganacsiga horumarka siyaasadda bulsho si wadajir ah uga qayb gasha dowlad dhiska dalkeenna soomaaliya la shaqaynta maamulada heer galmudug iyo puntland gaar ahaan gaalkacyo north iyo south in macnaha lala shaqeeyo maamulada ka jira biliiska lala shaqeeyo laamaha amniga lala shaqeeyo